waaye qodoba si gaara adiga kuu soo jiitay sagaalkaa qodobe cutubka koobaad uga kooban yahay cutubyada oo dhan waana soo jiidanayeen because waxyaaba muhiim ah baa ku jirtay astaanta qaranka laga hadlaayay sida calanku noqonayo sida heesta calanku noqonayso dhulka soomaaliyeed waa xaggee waxyaabahaas asaasiga oo dhan mabaadicdii asaasiga ahayd baa ku jirtay laakiin anaga dumar ahaan aniga guddoomiyaha haweenka aqalka saraan ahay dee gabar ahaanna waxaan khaas shacabka soomaaliyeed o dhan baa matelayaa laakiin waxaan si gaar ah u matelayaa haweenka marka waxaan anaga aad anagoo gabdhaha ah aan culays badan u saarnay qodob noogaga jira mabaadicda asaasiga ah waa qodobka saddexaad waayo mabaadicda asaasiga marka qodobka saddexaad faqradiisa shanaad baan culayska saaraynay iyo qodobka sideedaad oo ah shacabka iyo jinsiyadda in faqrad afraad lagu soo daro marka labadaas baan aada runtii dood kulol uga yeelanay way marka qodobka saddexaad maxaa dooneysaan in laga dhigo ama lagu koriyo ama laga dhimo qodobka saddexaad faqradii shanaad markii hore waxay odhanaysay haweenku waa in ay kamid noqdaan dhammaan laamaha dawladda si wax ku ool ah yani lama specify garayn ama lama sheegin sidee bay uga qaad noqon seeda kale marka aad itiraahdid waa inay kamid noqdaan deyaa iga mid dhigaya ilan gabar dowlad goboleed madaxweyne ka ma jirto gabar guddoomiye barlamaana ma jirto gabar ra-iisul wasaaraha ma jirto gabar madaxweyne qaranna ma jirto gabar d p m ma jirto yaa marka kamid noqonayaan taas yaa go-aaminaya maadaama marka dalka go-aanka gaaristiisii oo dhan waxa gacanta ku hayaay oo rag yihiin anaga waxaan u baahannahay dumar ahaan in marka wixii lagu heshiiyo waxaan dastuurku waa heshiis bulsho heshiiskaas bulsho maanta marka waxaan rabnaa inna loogu qoro sida tan soo socota haweenku waa inay kamid noqdaan dhammaan saddex bilaamood ee hay-adaha dawladda iyo guddiyada madaxa banaan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dowladaha hoose ugu yaraan boqolkiiba soddon gaar ahaan jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo yani waa in ay cad tahay heshiisku maadaama waxaan heshiis bulsho yahay heshiis madow lama geliyo sharciyan marka saasaan rabnaa in qodobkaasna loogu qoro aan hadda kugu sheegay waayo marka haddaan sii kala cadayno boqol kiiba soddon golaha wasiirada boqol kiiba soddon labada aqale baarlamaanka boqol kiiba soddon dowlad goboleedyada sidaas miya ha ha sidaan kuu sharxay sidaan kuu sharxay qodobku wuxuu oranayaa saddex bilaamood haweenku waa inay kamid noqdaan dhammaan saddex bilaamood ee hay-adaha dawladda yani waa inay kamid noqdaan baarlamankii waa inay kamid noqdaan wasiiradii goli wasiirada iyo xukuumadii oo dhan laamaheeda kala duwan iyo xataa guddiyada madaxa banaan sagaal guddi buu dastuurku sheegaya guddiyadaasna waa inay kamid noqdaan maxaa la dhahaa ii sheegay guddiyada madaxa banaan ee heer federaal baa jira guddiyada madaxa banaan heer dowlad goboleed baa jira iyagana kuwaas laftirkooda markii dowlad goboleedyada ay soo magacaabayaan waa inay gabdho kusoo daraan marka waxaan raadinayna waa inclusive politics gabdhuhu inay ka qayb qaataan oo siyaasad loo dan yahay waa inay ka qayb qaataan waa in ay gabdhuhu meel walba marka ku jiraan meelaha kala duwan xataa boosaska laisu magacaabo waa inay ku jiraan kuwa la isu doortana waa baarlamaanka marka waa in soddon boqol kiiba soddon meel walba lagu tabiqaa waa garta marka taas iyo sidee bay iskula soconayaan haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo coda ha la aado dadku qofkay soo dooranayaan iyagaa u madax banaan iyo sida aad hadda ku taliseen haddii la yidhaahdo kuraas gaara iyo qoondo gaar ah ha loo xiro gabdhaha say iskula soconayaan aad baad umahadsan tahay su-aashaasi waa su-aal muhiima dadkuna konsen badan ka muujinayaan horta haruulo dastuurkeenan ma qoraayo doorasho dadban kama hadlo doorashadan dadban aad arkaysid magac bayba leedahayba siyaasiyan loo yaqaana gentleman agreement baa la dhahaa so gentleman agreement always rag baa soo qora ama dhuusamareeb ha fariistaan ama garowe ha fariistaan ama kismaayo ha fariistaan ama xamar ha fariistaan ama baydhabo ha fariistaan rag ba intay sanad walba meel un isla tagaan waaga horjeeda hees la tegi jireen bay waxay soo go-aamiyaan doorashada sida ay noqon doonto because dastuurka waxaa ku qorani waa axzaab because dalkeena waa dal dimuqraadi oo federaal ah oo axzaabta badan dal axzaabta badan lagu maamuli doono baa dastuur kumeel gaarkaa dhahaya ee dastuur kumeel gaarkaa meel ay kaga qoran tahay doorasho dadban ma jirto marka annaga waxaa dastuurka la gelinaayo waa wax uu doorasho markii la aado axzaabta ah wixii lagu maamuli lahaa waaye wixii doorashada dadban dhibaatadeeda kolley wayna haysan doontaa ilaa inta laga gaaraayo qof iyo cod marka qof iyo cod marka la gaaro weli dalkeenu waa fragil oo yani waa waa jilicsan yahay oo weli dhiribada sifiican uguma taagna oo gabdhihi wacyigelin badan bay u baahan yihiin meel walba ay joogaan sidaa awgeed waxaan u baahanahay in aan hubo oo aan secure garaysto in aan laygu dulmin doonin xisbiyada laftirkooda markii xisbiya xisbiyada marka hadda loo guuro wax waaye hogaankii waxa u badan stiil rag baa u badan raggeenana waa ogol lahay iyaguna runtii waxba nooma diidana laakiin keliya waxaan rabnaa in ay ku caddahay in heshiis qoran oo cad oo la yaqaan uu meel loo saaran yahay oo aan beri degmadow naga gelaynin marka waxaa lagu apply garayn doonaa oo lagu isticmaali doonaa boqol kiiba soddonkan waa xisbiyada because waxaa la odhanayaa markay boqol kiiba soddon tahay xisbiga waxaa lagu khasbayaa in hadduu keeno laba wiil waa inuu gabar keeno laba wiil waa inuu gabar keeno marka tobanka qofa ugu horeyso saddex gabdhoodaa kasoo bixayso way haddaysanba afar kasoo bixin way qodobka sideedaadna waxaa tiri dood baan ka qabnaa bal taasna sharax isla cutubkan koobaad faqradiisa qodobkiisa sideedaad wuxuu ka sheekeynayaa shacabka iyo jinsiyadda yani wuxuu ka sheekeynayaa qofka soomaaliga jinsiyadda haddii siyaasiisi ah loogama qaadi karo qofka soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay jinsiyadda marka waxaa jiro xeer la qoray kun iyo sagaal boqol lixdan lixdan labadii meelahaas oo odranaya gabadha jinsiyadda yani aan u ogolaanaynin waa wax sixtiiskii ah wax ka dambeeyeyna lama qorin marka maadaama maanta dastuurkii noo furan yahay wadamada caalamka ee weliba carabta ah ee weliba islaamka ah ilan qof kuu context dhow ay kuu mara eg oo kuu diin eg baa wax laga soo qaataa masar haddaan fiirino tunis haddaan fiirino jazaa'ir haddaan fiirino ciraaq haddaan fiirino dhammaantood deriska haddaan fiirino dhahno africa iyo aan fiirino wixii noo context dhowna waxa waaye kenya noo dhawaatana turki waatana waxa waaye nooma dhawaa turki laakin yani waa wadan islaam ah dhammaan waxay haystaan in siiqadu waxay ugu qoran tahay ilmo kasta oo uu dhalo aabe ama hooyo soomaaliye hooyo wadankaas ah yani xaq wuxuu uleeyahay dhalashada wadankaas jinsiyada wadankaas aniga kaysas badan aan arkay oo ka shaqeeyay gabdho soomaaliyeed wadankooda aan ka bixin soomaaliya aan ka bixin rag ajaaniba soomaaliya gudaheeda guursadeen haddana ilmihii wax maxaa lagu samaynayaa ilmahan xuquuq inuu yeesho waaye ilmahan maxaa lagu samaynaya marka annaga waxaan rabnaa in faqrad lagu daro afaraad saddex faqradood ka kooban yahay qodobka sideedaad hal faqrad in lagu daro faqradaasoo odhanaysa ilmo kasta oo uu dhalo aaba soomaaliyeed ama ay dhasho hooyo soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in uu helo jinsiyadda soomaaliyeed taas marka ilmaha annaga soomaaliya waxaan aan saxiixnay heshiiska caalamiga ee xuquuqda carruurta waxaan saxiixnay heshiiskaas wuxuu soo baxay kun iyo sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii annaga labada kun iyo shan iyo tobankii aan saxiixnay oo qaadanay marka heshiiskaasi wuxuu odhanayaa ilmuhu waa inuu helo xaqa jinsiyadda wadanka uu joogo ilmuhu waa inuu xuquuqdiisa dhamaystiran helo marka ilmo anaga gabadheeni dhashay waddankeeniina jooga dulmi weyn oo ballaaran bay gabadhaasna ku tahay ilmaheeniina ku tahay in aan iraahno waxaan ku hayna male waddankaaga iska dhex taagno meel lama aadi kartid waxba lama samayn kartid waa discrimination waa bidabtakoor xun waaye waya kan hadda haddaan kala cadayno ma dhahayo sidaas inkastoo jeedkii lixdankii inuu ahaa kan hadda wuxuu leeyahay un jinsiyadda soomaaliya waa mid qura xeer gaar ah oo soo saaro baarlamaanka federaalka soomaaliya oo keliya ayaa xadidaya sida lagu helayo ama lagu laalayo ama lagu weynayo jinsiyadda marka waxaad leedahay qodob intaas kuma filla waa in si khaas ah loo xusaa ilmaha uu dhalo qof soomaaliya hadduu dumar yahay hadduu nin yahayba inuu jinsiyadda helayo abo jinsiyadda haa jinsiyadda waxaa lagu helaa inaad isir ku heshid iyo inaad mataqaanaaye dee siisma ku heshid oo joogitaan yani wadanka balxeerkaas biri yani tanaaqubka ama iska hor imaashaha cajiibka ah lianna dee horta wax qadiim uu ahaa oo mar hore ah wadankuna uu markaasi dagaallo kasoo baxay dhibaatooyin badan ay jirtay laguma qiimeyn karo maantayto waktigaas marka wuxuu xeerkaasi odhanayaa qofka wadanka markuu deganaado shan sano wuu qaadan karaa jinsiyadda ama lix sano miya exactly ima cayimna shan sano umalaynaya inay tahay waa qaadan karaa fa maxaad moodaa ilmahagi wadanka ku dhashay ma qaadan karo yani ninka soomaaliga ah hadduu hadda gabar oromaa guursado ilmahaasi waa soomaali aniga walaalkay ila dhashay naagtiisa markay ethiobian tahay oo ilmahaasi uu soomaali yahay wadankana xuquuq ku leeyahay aniga oo walaashiis ah ilmahaygii maxaa diidaaya ana clarify garey yani walaalkay waa walaalkayga aniga ila dhashay ma qabo lakin anigana ilmahayga waa waa waa soomaali laakin tusaala usoo qaadanaya tusaale ahaan waaye yani saasa loo fahmo way sideed u aragtaa sideedaba hadda wadama dibadda ah reer galbeedka meelo badan bay tegtay soomaalida ilmaha ku dhasha meelahaasna waqooyiga america oo kale yurub oo kale inkastoo waalidiintiisu aysan ku dhalanin wadanka maraykan ama british aysan ahayn haddana dhalashada caruurtu way qaataan marba hadday ku dhasheen wadanka ka waran qodobkaasiyadu aragtaa soomaaliya haddii la yidhaahdo ha lagu dabaqo dastuurkeeda de waaba sida anagu walaal aan doonayno ilmaha hadduu wadankan ku dhasho waa in la qaato what's the problem maxaa diidaya anaga adduunyada way isu furantay soomaaliya waxa waaye inta soomaaliya degan soomaali la eg baa naga maqan oo caalamka oo dhanna ka maqan africa barfahooda dhan baan daadsannahay dadkayga south africa jooga basaboorda south american ay qaateen kuwa kenya jooga ethiopia sidaas oo kaleeto kuwa yurub jooga sidaas oo kale marka waxa waaye ilmihii wadankaas ku dhasha maadaama waxyaabaha mucjizada ah baarlamaanka dhexdiisa waxaa dad ka doodayay oo baasabooro haystaan oo caruurtoodii intay la qaxeen oo maraykan la aadeen baasabooro loo siiyey oo xaaskiisii caruurtiisiiba ay baasabooro kale haystaan baa wuxuu leeyahay bal wallahi ha la fiiriyo haddii la siinayo shareecada ha loo fiiriyo shareecada diinta islaamku ma diideyso in qofkaan aadamiga ah ee wadankan ku nool xuquuq la siiyo diintu waa diinteena waa diin yusr ah oo wanaagga ka shaqeysa oo tacaayush bayna al adyaan iyo dadku inay si wanaagsan oo silmi ah isula noolaadaan ka shaqeysa waa diin macaanka iyo arxaanka iyo isu dhibrinta ka shaqeysa marka wax diintii diidaysa ma jirto xeer lixdankii la qoray ha loo joogo ani see ku hubaayaa in xeer lasoo saari doono kale haddii ka waran weligeedba laygu hayo xeerkaas so waa in fan loogu qoro dastuurka yani wax gabdhaha keliya uroona maaha waa wax soomaalinimada iyo wadanka prosperitygiisa iyo horumarkiisa xataa ufiican way marka hore waxaan u qaatay inaad leedahay ilmaha ay dhaleen gabadh ama nin asalkiisu soomaali yahay ajnabi ha qabaan laakiin inay helaan jinsiyadda laakiin adoo hadda waxaad leedahay xataa labada waalid asal ahaan haddaysan soomaali ahayn asal ahaan haddaysan soomaali ahayn caruurtooda ku dhalata soomaaliya waa inay jinsiyadda helaan
maya maya maya maya sidaa ma oranin am sorry haddaad saas ii fahamtay su-aashaadii baana midhaa si fiican u fahmin waxaa laga hadlayo waa ilmaha uu dhalo aabbaha soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed taas kale adiga hadda aad sheegay kiis bay noqonaysaa ama waxay noqonaysaa wax kaleeto ilmaha ku dhashay waddankaanayti xeerkaan xeerka xeer baa lagu qeexi karaa ilmaha dad ajaanib ah ay waddankan ku dhalaan sida ay noqonayso yani ku dhashay waayo taas ma og tahay marka ku dhashay xeerka laftirkiisa waa sheegayay ku dhashay laakiin anaga waxa hadda aan ka hadlayno waa ilmo kasta oo aabba soomaaliyeed dhalay oo ifirkiisu soomaali yahay iyo hooyada ifirkeedu soomaaliga yahay waa tan hadda laga hadlaayo waa garta hadda laakiin soomaalida qurbaha joogta caruurtooda ku dhalata maraykanka ama yurub meelo badan oo kamid ah marba hadduu ilmuhu ku dhasho wadanka jinsiyadiibuu helaya markaas sidaas laguma dabaqi karaa leedahay dastuurka soomaalia walaalow anagii baaba waxaanan ba anagii soomaali ahayn oo wadanka u dhalanay baaba ilmahayagii weli madmadow ku jiraa marka stageskaas waa stages aan u baahannahay in aan insha allahu tacaala gaarno laakiin anagii oo aniga oo gabar soomaaliyeed ah aan ilmahaygii xuquuq wadankaygii anigu aan u dhashay aan ku haysanin marka qof kale oo ajnabi ah waxa weeyaan dastuurka badanaana waxaan umalaynayaa xeerarka horta wadamadan carabtaan garanaya aniga xeerarka lagu qeexaa ku dhashay sida uu noqon doono yani qofka ku dhashay soomaaliya ma la siinaya mise lama siinaya xeerkay ku qeexan tahay xeer baa lagu qeexi karaa taas laakiin mabaadi'da asaasiga ah waxaa lagu daraayaa waa shacabka iyo jinsiyadda waa la israaciyey waa shacabka soomaaliyeed ee wadanka u dhashay ee jinsiyadoodii ba cutubkan ay qeexayaa waya isla cutubka labaad haddaan qodobkaa weydiiyo qodobka saddex iyo tobnaad saad u aragtaan xaqa nolosha waxay ka hadlaysaa soo rididda ilmaha oy leedahay waa mamnuuc haddii aan looga maarmin badbaadinta nolosha hooyada oo uu sugay guddi rakhaatiir ah oo lagu kalsoon yahay qodobkaasad u aragtaan walaalow qodobkaas qodobkaasyti horta dastuurkan iyo qodobadan aa arkaysa dhammaantood culamada loo diray waa lasoo firfagareeyey wixii naf lagu badbaadinayo dee diinteena way ogoshahay wixii naf lagu badbaadinayo oo hooyo iyo lagu kala badbaadinayo kole doodeedana weli lama gaarin cutubkaas culimo badan baana la hordhigay qodobadan leano dhibaatooyin badan baa lagala kulmay gabdho badana isku dhinteen isbitaalka ee gabar la geenaya isbitaalka gabad marka la geeyo waxa leey gabadhan nafteedii baa khatar ku jirta so gabadhii ilmihii waa in la kala badbaadiyo wax u saxiixa la weynayaa aabihii waxaa la oranaya ma saxiixi kartid oo adigu ilmaha ma lihi gabadh aad leeda ninkiina wuxuu oranaya anigu ilmahan leedahay gabadha ma lihi inta iyo ka murmaayaan gabadhan waaba dhimatayba marka laba nafood baa halkaas lagu dilay marka diintu waxay waxa wey laa darar walaa diraar bay ogoshahay diintu inay wax dhigto ma ogola marka kolley dad iga cilmi badan iyo iga aqoon badan diintana waa loo bandhigay doodeedana insha allah way bilaaban doontaa xildhibaano badan baana saddex boqol iyo soddon xildhibaan bay bay hor taallaa doodu marka maalintii doodeeda la gaaro kolley waan galaynaa laakiin diintu waxa kuu sheegayaa cusri maaha yusri waayo diinteena waya si kooban haddaan ku weydiiyo doodihii ku saabsanaa sharciyada looga hortegayo xadgudubyada dumarka ka dhanka ah gudniinka fircooniga uu kamid yahay iyada maxaad ka damacsan tihiin markay noqoto dastuurkan hadda la qorayo mise kuwaas xeerar gaaraad u reebaysaa
waxyaabahaas oo dhan xeerar baa kusoo baxa maadaama qodob asaasi ah uuba jiro oo mabadadeeda asaasiga ah ku jira oo oranaya dabta koorka iyo waxyaabahaas oo dhan ka hadlaaya oo ka hadlaaya in qofku uu xaq u leeyahay nolol shariifa inuu ku noolaado waxyaabahaas oo dhan mabadada asaasiga bay ku xusan yihiin marka markii la gaaro markii ayba diintu ku ogoshahay ilaan dastuurka shareecada islaamka ka sarreysa shareecada islaamkuna waxay diidan tahay wax walba oo bidabta koor ah marka xeerkiina waa yaalaa haddeertaan waana qoran yahay isagoo culimadiina ay nala farfaagaraysay oo nala fiiriyeen xeerka tacadiyada iyo kacadgudubyada jinsiga ee haweenka marka taasna insha allah xeer baa kasoo bixi doona biidn illah dhawaan way si kooban haddaan ku weydiiyo qodobka kamid noqoshaha baarlamaanka iyo inuu qofku madaxweyne isku soo sharxo dastuurkan kumeelgaarka ee hadda jira da-da markaan ka hadlayno horta dee dumar iyo rag labadaba way u banaan yihiin oo hadda xubna waad ka tihiin baarlamaanka dastuurkuna kama kama mamnuucayo dumarku inay madaxweyne isku sharxi karaan laakiin da-da sideed u aragtaa baarlamaankan inuu shan iyo labaatan uusan ka yaraanin madaxweynahana afartan inuusan ka yaraanin da-da hoosa loo dhigo maad leedahay mise halkeedaa lagu hayo
mudada way fiican tahay baa umalaynaya because xildhibaanku waa member bulshada ka socda dhalinyaraduna waa lagama maarmaan inay barlamaanka soo gasho because shariixa dhan oo mujtamaca kamid ah bay afkaartoodii baahidoodii tabashooyinkoodii ay xambaarsan yihiin marka waa very important in da-yaal kala duwan ay soo galaan marka shan labaatan hadduu ka yar yahay stil xataa jaamacadii ma soo dhamaysanin weli marka shan labaatan is very okay afartan jirna dee waaba balaga ashuddah meesha ilaahay ku yiri weeyaano dee afartan jir waaba meesha rasuulku risaalada ugu timaaday meel oo waxa waaye ka hooseysana ma fiicno meel ka sarreysana waxa waaye dee waaba kasar u ka sarreyn karaa laakiin kama hooseyn karo aniga very okay baanu arkaa waayo laakiin isla dastuurku dee soo lama dhihi karo wuu isburinayaa sababtoo ah qodob baa wuxuu dhahayaa qofku sideed iyo toban markuu gaaro waa xilkas shan iyo tobanna waa qaangaarki marba hadduu qofku sideed iyo toban xilkas ku yahay maxaa u diidaya inuu sideed iyo toban markay tahay uu ku biro baarlamaanka waxaa u diidayo waxaa saaran mas-uuliyaad baa saaran ah in uu markaas sideed iyo toban jir iskoolkii ka baxay uu u baahan yahay inuu jaamacad aado frustration kale oo waxaa ku furan dee waxbarasho iyo mataqaanaa noloshii inuu tiigsado marka by the time uu shan iyo labaatan sano jiro iskoolka xilliguu ka baxay second yearsaa kusoo wareegatay by that time wuu shaqaystay wuu isku filaaday mas-uuliyaddii iyo wuxuu fahmi karaa waxa marka bulshadiisa kaga aadan markii horta uu baahida naftiisa soo gutay marka asaaska laga fiirinayo waxa waaye war maxaa la yidhahdaa ii sheegay xaggeeba ugu munaasibsan oo wax loogu dhiiban karaa qof baa laysla baa laysla fiiriyey oo laysla rogrogay marka markii laysla rogrogo laysla fiiriyey wuxuu noqday qof independent ah asagu naftiisii horta noloshiisa ku filantiisa maarayn kara noqonna kara qof mataqaanaaye banaanka taagan laakiin tan shareecada islaamka odhanayso dee waa qaangaar taas waxay ku xiran tahay waxyaabaha biologicalka ah bay bay ka hadlaysaa tan xilkasnimaduna dee waxay ka hadlaysaa waa qof wax kala garanaya yani ma aha ilmo caruura yani tacadiyada iyo xeerka ciqaabta iyo waxyaabo kale unoqonaysaa ay relevant la tahay oo oo la rabaa hadhow halbeeg in looga dhigo oo la yirahdo okay qofkaas dhibaatadaas ku dhacday ma wuxuu ahaa qof xilkasa mise qof wuxuu ahaa under age ah mise qof aan qaangaar ahayn mise qof qaangaara marka waxna shareecada islaamka loo fiirinayaa curfigii baa la fiirinayaa qiyamkii iyo mujtamac aragtiyahoodii baa la fiirinaya waxyaabo badan oo halbeegyo kala duwan ah marka la isku dardaro shan iyo labaatanku wuxuu noqonayaa ageka qofku uu ku noqon karo qof xor ah oo xor ka ah in waalid biilayo jaamacadda ka bixinayo oo la quudinayo weli waa qof xor ah oo banaanka taagan taas baa marka ka imaanaysaa in uu mataqaanaa yahay qof oo shan labaatan jir ah ama aan ka yarayn shan labaatan